waxaan ahay hooyo aada u maseer badan dhibaatooyin badan iyo xanuuno badanna kala diristay ee ka heshay ee ka dhexheshay marka waxaan ahay qof aada u aaminsan maseerka maseerkana aada u ii xanuujiyey maseerku waa ficil laga dhexlo burbur qoys buuq muran iyo kala fogaashaha lamaana uliya diirkeed isku ahaa wuxuuna mararka qaar dhaawac maskaxeed u geystaa dumarka soomaaliyeed maseerka mid sahlan ma ahan dhibaatada ugu horeysa waxaa mid aan wiilkayga ku weyn gaaray oon biyo aan ku dhex iloobay talabaad waa midaan talabaad iyo tan saddexaadba waa midaan caruurtayda aan ku waayey waa mid aan micnaha ilaa hadda aan mustaqbal dambe ana u yeesho aan u aamini la'ahay inkastoo hinaasaha laga siman yahay haddana loo kala nugul hooyadii masayrka waa magacii la baxday gabar masayrku uu madax maray aniga maseyrka afar bilood ayaan koomo ku jiray oo qofkii iga tegay iyo qofkii i imaadaanan kala garin koomaan ku jiray cunugtii la igu qalaa indha saaran oona arkin oo iga saqiirtay sheeke lamid ahaan haddana ku qarway oo ku sigtay waxaan soo kacayba isagiyo naagtii micnaha waxaan laga sheekeyn karin ay isdhex maraayaan soo duulistaan soo duula halka calooshaan dhulka ku dhufsaday isbitaalka markii lay geeyen waxaa la ilmahagama noolo waa naxdintii iyo qaracanka aan ka qaaday ilmahaygo meedaha laiga soo bixiyey saddex bilood saddex saacadoodaan ku jira saalada oo breshink laygu sameyn sacdiyo xuseen oo loo yaqaana ka jal masayrka waxay isku seegeen rag badan ani naagahan ka maseeraa waxaan kaloon ka maseeraa taleefonka layga qaban waayo waxaa taleefonkayga markaan mar waco mar labaad waco mar saddexaad waco qofkaas ilaa uu iga qabto bateriga anuu ka dhacaan jeclaanaa waco goosof waxaan isleeyahay wuxuu ku mashquulsan yahaa naaguu la jooga waxaan hadda u gurla-ay waxaa jirto haddii hadda naag nin aan gursado nin naa iska gursado meel dego mustaqbalayaashu waa jecla laakiin nin kama celin karinaad because of hadhowdii dagaala imaana buuqa imaana stresskii bartiisii aan kasii bilaaba sideeda iskaga jooga afarteeda ciyaal waa kursan karaa isbitaal ayay u gashay ubadna way kaga dhinteen halka kuwo kalena ay uga sigteen cunugayga yaraa u qubeyn rabay waxaa sameeyey markaa odagayga ordaa imaaday hay biyo qabaysaara biyo qabays shuukar cunuga yara u qabaysanaya biyo xaggaa ka qaaday biyaan dabka diirimaadaan kasoo qaatay dabka diirimaadka markaan kasoo qaatay cunuga diyaarsaday anaa u qubeeya aan rabo taleefonkiisa si kadis ahaan sariirtii uga kor helay sariirtii markaan uga kor helay taleefonkii aan qabtay heblaayo miyaa igu tiri maya waxaan ku idhi haa ayada waaye qof dumar anay tahana waa arka waxaans dhahay u dejiyo xaaladda sidaa ula socoto qofka soo wacay iyo wuxuu yahay marka waxay dhahda cabdiraxmaan u sheeg baskaan soo saarana waan soo dhowahay astaanka baska ha iisi istaago hayaan ku yiri taleefonka si dhaqsiyaan ku jara cunugii intuu ii saarnaa waxaan xasuustaana cunuga gogasha ka soo qaaday aan biyaha qabayskii aan u wado beeshinkii aan madaxa u geliyay wiilkayga yarka madaxa biyihii oo beeshinkaga buuxa cunuga madaxa u geliyay ilaahay miirkayga wuxuu soo celiyey cunugiioo biyo dhargay oo haqaday oo biyihii ka dhargay baa ilaahay miirkayga soo celiyay saa hoos markaan u fiiriy cunugayga oo biyo cabay cunugii biyihian qaloosha ka afuufay sacdiya masayrkeeda waa mid gooniya waxayna sheegtay inay xitaa raggii uga caagtay masayr dartii maseyrka haddaan ilmihii aana u waayey guurkiina aan u waayey mustaqbalna aan samayso waay ilaa haddana nin aan jeclaha aan guursan la'ahay waxaan kula talin lahaa gabar kastoo maseerayso kolley hadday iga dulqaad badanta reerkeeda ha xajisato dhanka kale maryan cali cilmi ayaa qabta in masayrku yahay waxaan jirin raggana alla afar u baneeyey waxayna fariin u dirtay gabdhaha ka masayra markii lala guursado masayr waxaan ka aaminsan masayr inuuba jirinba waayo horta ninka waa isguursateen ilaahay baana afar u baneeyey waayo qofkan adi laguma soo sharciyeena keliga aabbahay wuxuu guursaday afar naag ninka guursanayana waa inuu afar guursadaa anigu aa u fasaxi lahay waayo ilmahayga ilma uu walaal noqdaana isku garab noqdaan isu hiiliyaana u dhalaya laakiin dadka qaarkood naagaha qaarkood oo maseyrsanoo ninkooda ka xanaajinayo ma garanayna waxaan ku tilmaamaya laakiin xaggayga shakhsiyadayda ilaahay qofka afar u baneeyey waana ogoliyay waanagu soo dhaweynayaa si kastaba ha ahaatee masayrku waa xanuun dumarka saameyn badan ku yeeshaa ragguna aysan mararka qaar uga garaabin maxamed baaruud xuseen warbaahinta star adhadhaab